hawada markuu tuurto ama uu tuuranhayo you talbiyada joojinaya oo subaxaan masala ba ah naxrigaa marka uu talbiyada joojiyo oo ciidana meeshaasu ku tukanhayaa ilaaye jabratulcaqabada meesheedaas ou xiiranhayo oo hadduu wada u gowraco meeshaas buu ka bilaabahayaa kibaarta subaxaas waagu marka uu beriyo oo salaada subxi uu tukado ayaa mutashriiqa ugu dambeeya salaada duquur horteed inaad tuuratid baa sunnaa marka aad tuuratidna minaba ha ku tukana ka dhaqaaq weeye marka ninkaas waxaa saxiixa sidaas matnigeenna oo subxiga ayaa mutashriiqa maalinta ugu dambaysa subxigiisa ilaa duhurka laga bilaabo weeyaan amaa waxa soo haraya qofkii caadiga ahaa raajixa qofkii caadiga ahaa kibaartiisu waxay ka bilaabanaysaa min subxi yoomi carafa waa qofka alxaaji ahayn oo qofkii dadkeenaan caadiga ah oo kale maalinta carafo oo sagaalkaa subxigeeda yaa kibaarta salaada dabadeeda laga bilaabi casarka ayaa mutashriiqa ugu dambeeyana waa la goyn qofka kala wakar matnigeenaa laakiin waa ninka xaajiga ah saas weeyaan markaa muxuu yihi yusanu fi naxri masalaba yaa la suneeyey muqayadka faqadoo qura min salaati duhri naxri laga bilaabo baa la suneeyey maalinkaa dhuudhowga masalaba ama ciidda salaadiisa duhur laga bilaabo ilaa salaati subxi aakhiri tashriiq laga gaaro wahuwa aakhiru masalaba tashriiquna raabculciidi ciidda kala fraynhaya weeye maalinka afarka ah yukabiru dhawaa kibaaranhayaa khalfa alfaraa'idiibou kibaaran salaaddii faradkahay dabadeediibou kibaaran faraaishii almuadaati ee la gudanhayay ee markaa waqtigeedu galay iyo walmaqdiyati tii la qadaynhayey haddaad mid aad qadaysay xitaa tukatay waad kibaaran min almuddati maqdiyadaas oo min almuddati muddadan ayaa mutashriiqa ahaatay waa min qabliha ahaatay midii kaa tagtay muddadan masalaba ayaa mutashriiqa ah marka aad qadaynayso waad kibaaran salaadihii horey kaaga tegay haddaad qadaynaysidna waad kibaaran saas weeyaan huwa min madu masalaba wa khalfa almanduurati dheh si uu ku nadray dabadeediina wuu kibaaran waljanaazati wa khalfa aljanaazati janaazada dabadeedana wuu kibaaran wa khalfa nawaafili raatibo iyo taxiye iyo waxaasoo dhan markaad tukato ayaa mutashriiqaas waad kibaaranaysaa wanawaafilina wuu kibaaranaya khalfa nawaafili walow qadaa haddii u qadeeyo fawaa'ita almuddati muddada tii tagtaybow bacdahaa qadeeyey lam yukabir kibaaran mahayana waqtigaa iskale shacaarka ayaa mutashriiqii salaadii kaa tagtay ayaa mutashriiqii oo dhammaaday haddaad qadaynayso dabadeeda waa la kibaaran jiray ohan maysid markay kibaarta shacaar waqtigu lahaa buu ahaa waqtigiina waa tegey ma qadaynaysid markaas ayaa mutashriiqii bay kaa tagtay waxaad qadaynaysaa wakti ka dambeeya ayaa mutashriiqii kibaaran maysid dabadeed markaa muxuu yidhi qadaa fawaaita fawaa'id almuddati muddadii kibaarta tii tagtay haddii u qadeeyo bacdahaa muddadii bacdigeed buu qadeeyo lam yukabir kibaaran mahayo waxaa iskale kibaarta waktiga shacaar waktigu lahaa buu ahaa wasiiqatuhu deh kibaarta shiiqada siiqadeedu allaahu akbar ilaahay baa wey wey allahu akbar ilaahay baa wey allahu akbar saasuu odhanaya faizaada hadduu ziyaadiyo mactaadahu nnaasu dadku waxa matala bay caadada ka dhigteen oy ziyaadiyaanoo wax ku soo wada arooreen faxsaru weeye oo waa maxay wa huwa matala ba allahu akbar ilaahay baa wey kabiiran matala ba cadabo buu weeyahay walxamdu lilaahi matala ba ilaahay baa mahad u sugnaatay kasiiran in badan wa subxaana allahi ilaahay baa nasahan bukratan gelin horeyo wa asiiran gelin dambe yacni azmaanta oo dhan ilaahay baa nasahan kuwii kaloo masala ba aad sii ziyaadiso waa sunno laa ilaaha ila allahu allahu akbar laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ila iyahu mukhlisiina lahu dina walow kana alkaafiruun laa ilaaha ila allah waxdahu sadaqa wacdahu wanasara cabdahu wacaza jundahu wahaazama alaxzaama waxdahu kuwaasoo dhan inaad sii ziyaadisaa waa sunna dheh laa ilaaha ilaa xawlu wacaabudaa mawjuudun ma ahanin ila allahu ilaahi mooye waxdahu xaalou keligii yahay sadaqa waa ku run sheegay ilaahay wacdahu yaboohiisii oo muuminiinta u yaboohay wa nasara waa u gargaaray cabdahu addoonkiisii masalaba nabiyullaahi maxamed aha wa acaza wou xoogeeyey jundahu ciidankiisii wahadama laxzaaba kuwii isbahaystana wuu jabiyey ilaahay waxdahu keligiis iyadoo dagaalmo qabsan markaad inaad saas sii kordhiso salligii dheeraa aad kusii dabadato intaasoo dhan waaridiyaal baad masalaba kusoo wasugnaaday inaad ku dirto salligii dheeraa yaayaa wanaagsan allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aali maxamed wacalaa asxaabi maxamed wacalaa aswaaji maxamed wacalaa duriyati maxamed wacalaa asbaaci maxamed inaad saas kaasla timaadaa wanaagsane markaasuu yidhi wahuwa allahu akbar weeye kabiiran masala ba allahu ilahay ba akbar weyn kabiiran cadamo weyn buu weeyahay ilaa aakhirii laga gaaro walow ra-aa hadda u arko fii cashri dilxija bishaa dilxija la yidhaahdo tobankeeda hore shay aan hadda u arko oo min alancaami nicmoolayda ah falyukabir ha kibaarto haddiiba wax ku cajibgeliya oo nimcoolayda sida geela iyo looda iyo ama waxyaalo kaloo barwaaqaa ama wax kaloo ayaa xitaa masalaba waxaad leedahay fasaada inta oo dhanba waad kibaaran ra'aa haddau arko fii cashri dilxijata shay-an bau arko min alincaam ancaami nicmoolayda ah geela iyo looda iyo marka masalan bay barwaaqada tahay oo kale iyo wax nooc u eg weeye falyukabir ha kibaarto waxaan quruxdooda waxba maahane ilaahay qurbatalaba jamaalkiisa iyo cadamadiisaa wax ah bay macnaha markaas noqonaysaa wixii aad socosho oo ku cajabgeliyo oo dhan xoolahaaga ha noqoto adduunka kaleo dadku samaystay ha noqoto markaad aragto allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira inaad saas tiraahdaa wanaagsan falmasalaba maxuu yidhi falyukabir ha kibaarta markaas wallahu subxaanahu wa tacaala aclam qoraxdoo madoobaatay waa loo isticmaalaa marna waxaa la yidhaahdaa kusuufna cadceeddaa loo isticmaalaa khusuuf oo kha'ana dhayaxa loo isticmaalaa hiya midda kusuufka la yidhaahdaa waa jaamicoo labadiiba waa loo weeye sunnadoo mu'akadatun la adkeeyey sunno mu'akada weeye dayaxa iyo cadceedda markay madoobaadaan salaadda la tukado wa yundabu lahaa dheh yundabu waxaa loo sunneeyey aljamaacatu baa lahaa salaada kusuufka loo sunneeyey filjaamici baa loo sunneeyey masjiduljaamici iyo wa fii kayrihi labadaba waa loo sunneeyey hiya sunnatu muakadatu sunno muakada weeye yundabu waa la sunneeyey oo lahaa salaatulkusuufkii aljamaacatu baa loo sunneeyey fi ljaamici masjiduljaamica fiigiisaa loo suneeyey jamaacada iyo wa fii kayrihi masjidjaamica keyrkii labadaba la adkeeyey sunada salaatulkusuufka waa sun salaada salaatulkusuufka madoobaadka salaadiisu sunno muakada weeye wayudabu ljamaacatu dheh jamaaca lahaa salaatulkusuufka hiya sunnatun dheh sunnatu weeye muakadatu oo la adkeeyey wayudabu ljamaacatu jamaaca lahaa loo suneeyey jamaaca loo suneeyadoo salaadaan kusuufka jamaaco lagu tukado filjaamici baa la suneeyey masaajidka jaamica fiigiisa jamaacadii la suneeyey iyo wa fii kayrihi waxba taksiiskaan masalanba ma lahanoo banaanka iyo masjidka labadaba jamaacadu waa u sunno wayahduruhaa dheh waxaa xaadira salaatulkusuufkii man gabarh baa xaadirta laa hay-ata qurux lahaa usan u sugnaanin oo min anisaa'i haweena wa hiya masalanba salaatulkusuufku ragcataani laba ragcadood weeye wa aqaluhaa inta ugu yar labadaa ragcadood an yuxrima inuu xarmado oo fa yaqra'a markaa u akriyo alfaatixata suuratu lfaatixa uma yarkaca u rukuuca weeye aqalkeedu hiya ragcataani laba ragcadood weeye saddex oo aqal iyo awsad iyo adwala bay leedahay aqalka ugu yar laba ragcadood oo sunnaah oo sunnatulmasalaba waxaad leedahay raatibada camal oo kale ah laakiin sunnatulkusuuf aad niyeysato baa ugu yar laba ragcadood oo caadi ah oo sunno ah oo sunnatulkusuufa ama sunnatulkusuuf ah mid aad tidhaahdiidba awsadkuna waxa weeye midaan hadda ku misaalino iyadoo oo laba qiro ragcad kaste laba qiro iyo laba ictidaal iyo laba rukuucood ay leedahay laakiin qiro gaaban aad saga akrido aqalka masalaba akbarka ugu dheerna waa midaan masriga aad ku gaarin oo ragcad walba ay leedahay laba qiyaam oo qiyaamka hore baqara aad ku akrido midka labaadna aala cimra ragcadda labaadna kal hore aad ku akrido suuratunisaa midka dambena aad ku akrido maa-ida iyo laba rukuucood iyo laba ictidaal oo qiradaa dheer leh ayaa masalaba waxaad leedahay akbarkuna waa saas ama adwalka marka wahiya ragcataani laba ragcadood weeye wa aqaluhaa inta ugu yar an yuxrima inuu xarmano weeye imaamkii masalan waxaad leedahay musalligii ama imaam ha ahaado ama kayr ha ahaado oo fa yaqra'a markaa uu akriyo alfaatixata suuratu lfaatixa markaa uu akriyo uma yarkaca u rukuuco uma yarfaca markaas uu kor noqo ou masalaba kor yeelo ou kor noqdo dheh oo fa yaqra'a mar labaad alfaatixata u akriyo uma yarkaca ou rukuuca mar labaad fa yadma'ina masalaba ou nagaado labada rukuucood labadaba ou ku nagaado uma yasjudo ou sujuudo sajdatayni labadii sujuudood fa haadihi midaanu ragcatun ragcad weeye fiihaa fiigeeda ragcadda oo fiihaa fiigeeda qiyaamaana ay ku sugan yihiin laba istaag wa qiraa'ataani laba qira ay ku sugan yihiin wa rukuucaani laba rukuucood ay ku sugan tahay aqalka waxaan idhi laba ragcadood oo sunnaa weeye awsadkuna waa tan masalanba adwalkuna waa midda aad gaari doonta fayaqraa dheh an yuxrima inuu xarmado weeye oo fayaqraa markaa u akriyo ama fayaqra uu akrin alfaatixataba u akrin uma yarkac uu rukuuci ama fayaqraa markaa uu akriyo alfaatixata an yuxrima weeye inuu xarmado oo fayaqraa uu akriyo alfaatixata uma yarkac uu rukuuco uma yarfac uu kor noqdo oo fayaqraa uu akriyo mar labaad alfaatixata uma yarkac uu rukuuco oo fayadma'ana masalan ba uu nagaado rukuucda uu ku nagaado tii hore lafteeda uu ku nagaanaya oo damaaniinadu labadaba way u taallaa waad istaagin waad xarman sunatu kusuuf baad xarman faatixadii baad akrin qiro yar haddaad rabtaad ku dari waad rukuuci waad ictidaalin ictidaalkii baad haddana faatixa cusub bilaabaysaa faatixa cusub baad bilaabay markaad faatixadii cusbayd akrido oo wixii qiro kale aad akrinaya raacin lahayd akrido yaad haddana rukuuci waad ictidaalin haddana ictidaalkaa labaad yaad markaa sujuudin oo labadii sujuudooda caadiga ahayd baad la iman marka ragcaddii maxay leedahay laba istaag iyo laba rukuucood iyo laba ictidaal bay ragcad walba leedahay fa haadihi ragcatun bau yidhi masalan ba ragcadda oo fiihaa fiigeeda qiyaamaani laba istaag ay ku sugan yihiin iyo wa qiraa'ataani laba qiro oo faatixadii la akrin iyo wa rukuucaani laba rukuucood uma yusallii wou tukan athaaniyata ragcaddii labaadow kadaalika sidaasu kale u tukan oo laba qiro iyo oo masalan ba waxaad leedahay rukuucood iyo laba ictidaal sujuuduhu waa iska labadoodii walaa yajuusu ma banaana dhe ziyaadatu qiyaamin istaag ziyaadintiis iyo wa ziyaadatu rukuucin rukuuc ziyaadadeed ma ma banaana litamaadi lkusuufi liajli tamaadi lkusuufi madoobaadka sii jiriddiisa daraaddeed u ziyaadiyo markaad afarti hay-adaan aad u tukatay labada qiyaam iyo labada rukuucood leh haddii madowgii dhammaan waayo ma sii ragcad saddexaad baan ku darin iyo mid afraad baan ku darin oo qiyaamyadii baa saa usii badinhayaa male laakiin waxaa wanaagsan inaad marka hore qirada dheerayso qirada inaad dheerayso yaa wanaagsan walaa yajuuzu ma banaana ziyaadatu qiyaamin qiyaam saddexaad iyo wa rukuuci wa ziyaadatu rukuuci rukuuc saddexaad ziyaadadeed ma banaana litamaadil kusuufi liajli tamaadil kusuufi madoobaadka taagnaantiisii daraaddeed oo usii badiyo markii madowgii dhammaan waayey ee uu sii jiro inaad tidhahdaa qiyaam kale iyo rukuuc kale iyo sujuud masalanba waxaad leedahay istaag kale iyo rukuuc kale aan wadahaya oo ragcaddii baan markaan ictidaalaba haddana qira akrin markaan ictidaalaba haddana qiradii baan wadi inta manowgii jira maya riwaayaad badan baa soo arooray qaar baad moodaa saddex qiyaamiyo inay sheegayaan afar qiyaamiyo markii laakiin laysu geeyey kuwaa labada qiyaam sheegahaya kuwaasaa muctamada saas weeyaan walaa yajuuzu naqsu dheh nusqaano ma banaana haddaad markii hore taa labada qiyaam le aad niyeysatay linajmaa linajliyatin miya litajliyatin baa ficnayd tajliya ma udhiga ya yajuuzu naqsu nusqaan ma banaano oo litajliyatin liajli tajliya faydan daraaddiis oo u nusqaamiyo faydanka ay faydantay daraaddeed adoo markii hore salaaddii labada qiyaam lahaa niyeystay markii dayixii faydmo ama cadceeddii faydanto inaad labadii qiyaam ka nusqaamiso oo aad nidaamkii bedeshaa ma banaana walaa yajuuzu naqsu nusqaanka labada qiyaamood haddaad markii hore niyeysatay illaa waxaan idhi laba ragcadood caadiya waa la tukan kartaa haddaad markii hore midii labada qiyaam lahayd niyeysatay inaad tajalli daraad u nusqaamisaa ma banaana walaa yajuuzu naqsu nusqaan ma banaana litajliyati liajli tajliya faydan daraaddiisa u nusqaamiyo wa akmaluhaa salaadaan oon kusuufka inta tanu kaamilsano an yaqra'a weeye inuu akriyo bacda aliftitaaxi iftitaaxii wajahtudii bacdigeed iyo wa tacawudi wa bacda tacawudi acuudu billahiga bacdigiis iyo walfaatixati bacda alfaatixati faatixada bacdigeed albaqarata inuu akriyo fi lqiyaami alawali istaagga hore uu ku akriyo yaa akmala akmaluhaa akmalkeedu salaada kusuufka akmalkeedu an yaqra'a musalligii inuu akriyo bacda aliftitaaxi furfurashadii bacdigeed iyo wa tacawudi wa bacda tacawudi acuudu billaahigii bacdigeed iyo walfaatixati wa bacda alfaatixati albaqarata inuu akriyo fi lqiyaami alawali ou ku akriyo istaagga hore ou ku akriyo wa aali cimraan masalan baa suuratu aali cimraan fi thaaniya ou ku akriyo qiyaamka labaad warkaas waa hal ragcada labadaas wanisaa wa suuratu nisaa fi haalisa ou ku akriyo ragcadda labaad qiyaamkeeda koobaad weeye wlmaa'ida wa suuratu lmaa'ida u akriyo fi raabici qiyaamka afraad fiigiisa u ku akriyo afartaa asaa ugu kala akriso saasaa wanaagsan oo naxwo daalika u akriyo kuwaas wixii la mida oo cadad ahaan qiro intaa ka leeg oo akriyo tan hore qiro suuratulbaqara la eg yay suuratulbaqaraba ahaane tan labaadna qiro suuratu nise la eg tan saddexaadna qiro suuratu waxaa tan labaadna qiro suuratu cimro la eg tan saddexaadna qiro la eg suuratu nisa tan afraadna qiro la eg suuratu lmaa-ida naxwigu waa kaas aw naxwa daalika u akriyadhe wayusabbixu dhawow tasbiixsan fi rukuuci laweli rukuucdii horraysay biqadri mi'ati aayatin boqol aayadood qadarkood oo min albaqarati ah boqol aayadood oo aayaadka muctadilka oo suuratulbaqara ah in la eg baad tasbixsanaysaa rukuucda hore wa fi haani ragca masalada qiyaamka labaad rukuucdiisana biqadri amaaniina buu tasbiixsan siddeetan aayadood oo suuratulbaqara aayaadka muctadilka kuwa aadu gaabanna la fiirin mahayo kuwa dhaadheerna la fiirin mahayo oo idaa tadaayan iyo wixii la mid ah ee waxaa la fiirinayaa aayaadka muctadilka oo suuratulbaqaro siddeetan aayadood oo suuratulbaqara qadarkeed yow rukuuca labaadna tasbiixsan wa fi haalisi rukuuca saddexaad biqadri sabciina buu tasbiixsan wa fi raabici rukuuca afraadna biqadri biqadri khamsiina konton qadarkeed buu tasbiixsan wa baaqiha salaadaa baaqigeedu oo baaqigaas waa maxay sujuudaha iyo juluuskii iyo tashahudka iyo wayela wax soo araya ka kayrihaa salaadihii masalaba ka kayrihaa bay la mid tahay salaadihii kale oo mina salawaati ah salaadaha kale qadarkoodii oo kale la fiirinaya sujuudaadkeeda iyo masalaba juluuska iyo waxaa la fiirinayaa salaada masalaba kale qadarkeed wa baaqiha salaadaa baaqigeeda baaqigeeduna ka kayrahaa buu la mid noonayaa salaadihii kale oo mina salawaati salaada ah kayrkaas oo mina salawaati ah taas laakiin lafteeda waxaa laga yaabaa inaysa saas noqonin wa kaa hadda ka ta hadda ka kayrihaa bay la mid tahay oo mina salawaati oo falaa yudiilhu sujuudka waxaa la yidhahdaa sujuud walbaba rukuuceeda qadarkiisa oo kale u dheeray saasaa la odhanaya faydigii yahay rukuucdii hore qadarkeedii baa tasbiixsan sujuudka labaadna rukuucdii labaad qadarkeedii baa tasbiixsan saasaa loo wada dhaadheeray markay asma ka warramaysay asma abibakar waataad ogeydo waxay tidhi taagnaantii ama rukuucdii ama sujuudkii baad mid walba layaa la dhacahayey bay tihi dheeraantiisa markay ka warramaysay xadiidka alkusuufka saas weeyaan kaasaa hadda uma yakdubu wuu khudbo akrin bau yidhi imaamkii khudbatayni bau akrinhayaayoo kal jumcati jumcada khudbadeedii oo kala xaggii arkaantii iyo xaggii hay-adii iyo waxaasoo dhan laakiin iyada waa ogtoo waa bacda salaad fain lam yusalli masalanba haddaanu tukan xataa masalanba tajalla aljamiicu dhammaanteed intay ka faydanto ow qaabat intay ka ciisho cadceeddii kaashifatan xaal aytay tii madow ow dalaacat ishamsu cadceeddu intay ka dhalato walxaala alqamaru dayixuna khaasifun mid madoow yahay lam yusallida ma tukado fain lam yusalli haddaanu tukan qofkii xataa tajalla aljamiicu dhammaantii intuu ka faydno cadceeddu way madoobaatay adoo weli tukan bay faydantay ama adoo weli tukan bay dhacday iyadoo madow hadayixi waa madoobaaday adiga oo aan weli tukanin yaa cadceeddii usoo dhalatay intuu dhacay isagoo taagan weli hawadii oo madow yaa cadceeddii soo dhalatay hadduu isagu dhaco dhimba leh oo maxalu saldanadiisii weli waa joogtaa dayixi isagoo madow hadduu dhaco asaan cadceeddii soo dhalanin maxalu saldanadiisi aa weli joogto waa tukan cadceedda hadday dhacdo saldanadeedu waa dhamaato waa maalinta laakiin dayaxa saldanadiisu waa habeenoo madowgiisu hadduu dha ku dhaco ilaa waag masalaba cadceeddu ka soo baxda weli habeenkii baa joogtaa soo maaha weli dhaxalkiisi waa joogaa so waa ka duwanya marka wuxuu yidhi fain lam yusalli haddaanu tukan xataa tajalla aljamiicu baanu tukan madowgi dhammaanti intuu ka faydmo ow qaabad intay ka cisho baanu tukan cadceeddii kaashifatan xaalaytay tii madow kaasifatan xaalay tahay tii madow intay ka ciisho oy ka dhacdo ayaanu tukan ow dalaacati shamsi cadceeddu intay ka soo dhalatowsa tukan walxaala alqamaru dayixiina khaasifun mid madowoo yahay lam yusallida ma tukana ninkaasu ma tukanhayo waxa weye mid kasta maxalkiisii baa tegey salaadda maxalkeedii baa tegey mar hadday faydantay faydankaa madow waa loo tukanaya maxalkiisii waa tegey haddii masalaba waxaad leedahay dayixii cadceeddii soo baxdana maxalusaldanadiisi way tagtay cadceeddii mar hadday iyadii dhacdana maalintaa maxalusaldanadeedii ahaayo maxalusaldanadeedii waa tagtay la tukan maayo walow ahrama haddaw xarmada marka oo fatajallad ay faydanto ow qaabad ay ciisho kaashifatan xaalay tahay tii madow atamaha waa taam yeeli salaadii baad bilowday markaasay faydantay cadceeddii adoo weli salaaddii ku jira waad iska dhammaysan ko ama way dhacday iyadiioo madow adiga salaaddii waad weli ku jirtaa salaadaadii waad dhamaysanaysaa ee odhan maysay masalada maxalkeedii mar hadduu tegey salaaddii waa joojinaya oo waa dhexdaan uga tegaya ma odhanaysa waa dhamaysan ahrama hadduu xarmado oo fatajallad ay faydanto cadceedii oo madowgii ka baaba'o ow qaabada ay- ay dhacdo kaasifatan xaalantay tii madow atamaha uu taam yeelida baabu salaati listisqaa'i waraab dalabka salaadiisiiba u baab yahay roobdoontii ama waraab dalabkii hiya midda roobdoonta la yidhaahdo ama waraab dalabka la yidhaahdaa salaadaasu sunnatu sunno weeye sunnadoo muakkadatu la adkeeye waajib ma ahan waxa weeye roob baa la waayey ama maye biyihii la cabahayo caadiga ahaa baa yaraaday way dhanaanaadeen oo maluux bay noqdeenoo biyo macaanoo la cabaa la waayey intoo dhan waa loo wada sameeya sunnatun sunno weeye muakkadatu la adkeeyey wayudabu dheh aljamaacatu baan lahaa salaada salaatu listisqaaha jamaaca loo sunneeyey faidaa ajdab- ajdabat ilardu ardadii hadday abaarowdo ow inqadacat ilmaau biyihii ay go-aan ow qallat ilmaau biyihii baa yaraaday wacda alimaamu imaamkii annaasa bawacdin wa amarahum u amrinoo bitawbati buu amri haddii dhibaatadaasu timaaddo dunuubta daraaddeed yaa dhibkaasuu yimid nabi ambiyadii ka mid ahaabaa waxaa la yidhi dadkii roobdoontaa u kaxeeyey markii bannaanka uu sii wado yo wuxuu arkay kaneeco baxalka waxa leeyahay quraayo dhabarka u taal oo lugaha u- u taagaysa cirka oo le ilaahow adaana abuuray haddaadan na ardaaqinna waa halaagsamaynaa ilaahow bani aadam dembigiisa ha noo halaagin markaasuu wuxuu yidhi waana la aqbalaye niceliya bahashaan masalan baa ilaah barigeedii baan ku aqbalay nabiyullahi sulaymaan booha baa la yidhahdaa kaneecadaasuna waxay aad baa la yidhahdaa midii qur-aanku uu til- had- ku hadlay oo la hadashay nebi sulaymaan oo qaalat nabla tuliya lalahaa taasay ahayd baa la yidhi marka khalqiga oo dhan baa xoolaha iyo waad gaari doontaa iyo waxaas oo dhan waa la saari bahaa'imta oo dhan ayaga laftoodaa lagu ilaah baryahayaayo aan dembi lahayn wa amarahum imaamkii muxuu yidhi bitawbati buu dadka amrahaya toobadu waa waajib sideed aad dembiga ka toobad keento markay imaamku ku arkaan ku amrana waajib si adag bay noqonaysaa amarahum uu amrin dadkii bitawbati buu amrahayaa noqosho ilaahay ay u noqdaan amarkiisa wujuubkeeda waa sidee waa kusii adkaan wasadaqati wa bisadaqatina wuu amrahayaa inay wax sadaqaystaan wa musaalaxati lacdaa'i cadaawadda ka heshiinteediina wuu amri sadaqa waa amrahayaayo wa hala sadaqaysto waran oo wasli iyo xidhiir hala sameey waajib bay noqonaysaa markaas haddaanan wax cayinin aqalu mutamawil bay kaaga dhici wax la maalaysto waxa ugu yar baa sadaqaysano intaasaa wujuubkii kaaga dhacahaya marka wa wa bimusaalaxati alcadaa'i wa amri cadaawadda ka heshiinteeda wixii cadaawad ah oo laga heshiiyo yow amrahaya waa cadaawadda dunawiga ah oon ilaahiga ahayn qofka ilaahay daraaddii haddaad ula colaysantay oo waa faasiq mutajaahida waa qof masalan ba aan ilaahay iyo daacadiisa u aabayeelayn iyo diinta kuwaas haddii au yahay waxba kala heshiin maysa kaas waad sii goynaysaa waad sii fogeynaysaa Ee, cadowga laga heshiinaya waa wax dulowiga ah bimusaalaxati alcadaa'i cadaawadda ka heshiinteediina wuu amrin hal la iswada saamaxo hal la heshiiyo buu odhan wa bisawmi alaaati ayaamin buu amri maalmayaal saddexa soomkoodna wuu amraya uma yakrujuuna dhan way bixino fi raabici maalintii afreed bay ilaa saxraay banaanka u bixi maalinta afraad ayay dadkii baxayaan bannaankay u bixin siyaama saa'imiina xaalayii kuwii sooman bay bixin maalinta afra- soonka afar maalmood markaa noqonaya saddex maalmood waa lasii soomi maalinta afraadna iyadoo la sooman yahay yaa la bixin marka qofka saa'imkaa yaa ducadiisa aqbalka u dhow yahay oo ajiibidda u dhow siyaama saa'imiina xaala yihiin bay baxayaan baad leedahay saxraa u baxayaan yakrujuuna way baxayaan fi raabici maalintii afraad bay ilaa saxraa ay banaanka u bixin siyaama saa'imiina xaala yihiin fii siyaabi bidlatin bay ku bixin ama fii siyaabi bidlatin xaalay ku sugan yihiin bay bixin adeega dharkiisii xaalay ku sugan yihiin ama basaasta dharkeedii dhar qurqurxoon iyo dharka faanka qaadan mahayaan waxay qaadanayaan dharka adeega oo basaasta dharkeeda yay qaadin ilaahay bay isku dulaylhayaan wayakruju waxaa bixin buu yidhi kayru dawaati lhay-ati hay-adda kuwii u saaxiibkaha qeyrkood baa bixin oo mina nisaa'i haweenkaa gabdhaha qurquruxdasa wixii aan ahayn islaamaha cajizooyinka iyo islaamaha kaleo iska shawhooyinka ah yaa baxahaya ayaga oo aan dhar qurxoon wadan yakruju waxaa bixin kayru dawaati lhay-ati baa bixin quruxda kuwa u saaxiibkaa qeyrkood oo mina nisaa'i haweenkii wayakruju lbahaa'imu baa la yaa bixin ama wayukraju waa la saarin oo albahaa'imu baa la saarin xoolihii iyo washuyuukhu duqyaalkii iyo walcajaa'izu masalanba islaamihii gaboobay iyo waladfaalu baa la saarin carruurtii yaryaraay dhifliyaalkii iyo wasikaaru sikaarkii wasulaxaa'u baa la saarin masalanba dadka waa wanaagsan baa la saarahayaa oo ilaahay wax ka aqbalahayo waa aqaaribu rasuulillaahi rasuulkii ayahay aqaaribtiisii baa la saarahayaayo dadka aalubeytka oo masalaba ducadoodu qabuulka leedahay yaa la saari maxuu yidhi wayustisqoona masalaba waa lagu waraab dalbin bihim kuwaan aalubeytka aqaaribu nebiga iyo sulaxada yaa lagu waraab dalbahayaa iyo adfaasha iyo masalaba cajaa'ibta kuwaasoo dhan baa lagu waraab dalbi xoolaha waxoo dhan waa shii masalaba xadiiskii ahaa lowlaa shuyuuqu rukacun wa sibyatun rudacun wa bahaa'ibun rutacun lasuba calaykum alcadaabu suba haddii aanay jirinin odayaal duqyaala oo dhabarka ka gotay caruur yar yar oo naaska nuugaysa oo rudaca oo naaskii nuugaysa bahaa-imta daaqaysa haddaanay jirin ee dadka intiina kale ee xooggale ee fujuurka samaynaya keliya ad ahaan lahaydeen naar baa layku shubi lahaa bu yidhi xadiis waa kii lahaa saaxibulzubad falyakhrujuu bibidlatin takhashucin maca rutacin wa rukacin wa rudacin kuwaas oo dhan oo la socda hala baxe rutac iyo rukac iyo rudac kuwa rukuucsan oo odayaasha gaboobaya rudaca kuwa naaska nuugahaya kuwaas oo dhan hala baxeen xoolaha daaqahaya oo rutaca oo daaqahaya kuwaasoo dhan hala bixiyo waa kii lahaa markaa muxuu yidhi yukraju waa la saarahayaa albahaa'imu baa la saarin washuyuukhu baa la saarahayaa duqyaalkii walcajaa'izu haweenka gabgaboobay baa la saarin waladfaalu baa la saarin carruurtii masalan badha yaryarka ahayd iyo wasikaaru kuwii sii yaraa wasulaxaau baa la saarahayaa dadka waa wanaagsan saasay saxaabadii iyo ka wada sugnaado dadka fiican bay ku wada robdoodi jireen wa aqaaribu rasuulillaahi rasuulka ilaahay aqaaribtiisa alla saarin oo aalubeytka ah wayustisqawna waa lagu waraab dalbin oo bihi madkuurkaa la soo sheegay bahaa-imta iyo shuyuuqda iyo sulaxada iyo masalaba adfaasha iyo aqaaribu nebiga kuwaasoo dhan baa ilaahay lagu weydiisanaya wa yudkaru dheh yadkuru wow xusin kullu kula arko fii nafsihi naftiisabow saalixa camalihi ka xusin camalkiisii wanaaya sanaayow sameeyey ayou ilaahay u xusin waymasalaba yastashficu bihi ilaahay buu kaga shafeeca dalbin sidii dadkii asxaabulqaarkii aa taqaanay camalkii ugu rajada badan oo wanaagsanaayo oad samaysay asxaabkii ugu fiicnaayo oad samaysay yaad xusi ilaahay ow haddaan camalkaa sameeyey oo daraaddaa aanu sameeyey nagu masalaba roob nagu siiyo qaxdigii abaarta nooga qaad buu odhanaya sidii qoladii asxaabulqaar oo kale markaasuu yidhi yadkuru wou xusahayaa kullu kula arko fii nafsihi bow saalix camalihi ka xusi adiga iyadoo odoon cidno kaa maqlaynin yaad camalkii aad samaysay wixii ugu khayrka roonaa yaad sheegi wa yastashficu bihi wuu ku shafeeca dalbi oo wuxuu odhan ilaahay ou camal kaa wanaagsanaa haddaan daraaddaa u sameeyey waxaanaan ku sugannahay naga fay saasuu odhanaya waykharaja beh haddii ou baxo buu yidhi ahlu dimati gaaladii ahludimada ahayd hadday soo baxaan lam yumnacu lagama manciyo laakine laa yukhaaliduuna bina anagana beeradhehi mahayaan meel gaara dhoobtaa la odhanaya ayaga laftooda masalaba dulligoodaas iyo waxoodaas iyo m ilaahay inuu dadka ugu taraxumo waa iska suuragal marka qolada ahludimada banaankiina gaarkaa dhoobtaa la odhan oo dulligii dulligiina ilaahay u muujiya laakiin muslimiinta soo geli maayaan walaa yartaliduuna bina ana dheehi mahayaan dheh waayo salaada oo yina istisqahu ragcataani laba ragcadood oo kal ciidi oo kalaa weeye waa laba ragcadood oo ciiddii oo kale ah hay-adeedii iyo sidii lagu akrinayay iyo waxaasoo dhan sidaasoo kale ciidii bay la mid yihiin ragcataani laba ragcadood oo ka ragcataya alciidi ciidda labadeeda ragcadood oo kalea weeye uma yakdubu uu khudba akrin imaamkii khudbatayni bau akrinayaayo kal ciidi ciiddii oo kale ah laba khudbadood oo ciiddii oo kale ah khudbatayni bau akrin oo ka khudbay ka khudbataya alciidi ciidda labadeedii khudbadood oo kalea ilaa laakine annahu khadiibkii yaftatixu yaftatixuhumaa wuu furfuran bilistikfaari buu labada khudbada ku furfuray bedelo takbiir xaalay tahay istikfaartaasu takbiirtii bedelkeed waataa dhaweydo ciidda sagaal jeer baad khudbada horeeyuu kibaaranayay khudbada labaadna toddoba jeer buu kibaaranayay waataa shalay soo martay midaan istisqaha ah kibaartii bedelkeedii istikfaar baad ka dhigi dambi dhaaf baa la dalbahayaa ilaahay masalaba taraxum baa loo samaynayaa iyo noqosho markaa meeshaad kibaartii hore ka samaynaysay astafir اllaha alcadiim astafir اllaha alcadiim yaa sagaal jeer leeda midda hore ka dambana toddoba jeer baad odhanaysaa markaasuu muxuu yidhi ilaa laakina anahu ninkii khadiibka ahaa yaftatixuhumaa labadaa khudbadood oo masalada waxaad leedahay istisqaha bilistikfaari buu ku furfuran bedelo takbiira xaalay tahay istikfaartaasu kibaartii bedelkeed wayufiru wou badinta fiihimaa labada khudbadood fiigooda min alistikfaari bou ku badin istikfaarta dambi dhaaf dalabka you ku badin iyo wa min asalaati salli bou ku badin cala nabiyi lagu saliya sala allahu alayhi wasalam asagaad ilaahay masale ba ugu shafeeca masale ba kaga shafeeca dalbaysaa wa min adducaa'i bou badinhayaa ducada masale ba oo midii aad bagaa taqaano xadiidka ku soo aroortoo fadhaha badnaayo abushajaac iyo lagugu soo maray ibnu qaasimka kuwii bou badin wa min istakfiruu rabbakum bou badin aayaddaas istakfiruu masalaba dambi dhaaf dalba rabbakum rabbigii ka dambi dhaaf dalba inahu ilaahay kaana gafaaran midkii dhaafid badan buu ahaadee aayaddaas akrinteeduu badinhayaa alaaya ila alaaya ila akhir alaaya yursili sama calaykum idraaran saasuu masalaba yow sii wadi waa min istakfiruu bau badinhayo yow badinhayaa dambi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin inahu ilaahay kaana gafaaran buu ahaadee alaaya ila akhir alaaya buu badin akrinteeda khudbada dhexdeeda ku akrin wayastakbiru qiblata qibladow fii asraa'i khudbati thaaniyati qaabili khudbada labaad dhexdeeda iyo qiblada qaabili wa yuxawilu wou wareejin ridaahu garbasaarkiisa wa yafcalu nnaasu dadkuna kadalika saasoo kalay fali asagu khadiibku wuu soo jeedaa soo ma ahan dadka kalea qiblada u jeeda khudbada labaad dhexdeeda markuu maraayo iyo qiblada u jeedsan ducadaa aad oo ilaahay ugu tabarucahayo badinhaya taxwiil buu samaynoo marada dushii u saaran uu daba rogo meeshii hooseyse kor buu soo marin dhinacii midigtaahaa bidix buu marin boggii asaga soo xigay dushuu marin intaasoo dhan buu isku darahayaa markaa dadka kale o dhan ba saasay samaynhayaan waa tafaa'ulo xaalkii ilaahay inuu u bedelo ay meesha hadda la yimaadeen oo qaxbiga iyo abaarta ahaa oo xaal kaloo barwaaqaa ugu bedelo yay tafaa'ulahayaan markaasuu yidhi wa yuxawilu wuu wareejin ridaahu garbasaarkiisii buu wareejin ama go'saraadkiisii wayafcalu nnaasu dadkiina kadaalika sidaa taxwiilka ahay samayn wayubaaliqu wou xeel dheeraan fi ducaa'i buu ku xeel dheeraan siran hoos hoos iyo wa jahran gorkor labadaba markau sirta u ducaynayo dadkuna sirtay u ducaysan markau la jahrana dadkii waa aaminsan yubaaliqu wou xeel dheeraan buu yidhi ninkii maselaba waxaad leedahay imaamkaa fi ducaa'i ducada fiigeedii buu ku xeel dheeraan siran hoos hoos iyo wa jahran korkor labadaba wuu ku xeel dheeraan markau sir u ducaysanayo dadkii ayaguna sirtay u ducaysan markau la jahrahayana way aaminsan fain salluu dheh hadday tukadaan walxaal lam yusqow aan la waraabin caaduhaa way soo celin saddexdii maalmood bay soomeen maalintii afraad bay baxeen salaadii bay tukadeen roobkii ma imaan way ku celin haddana way ku celin haddana saasay u wade fain salluu hadday tukadaan oo walam yusqow aan la waraabin caaduhaa salaaddii bay soo celin wain taahabuu marka hadday diyaargaroobaan oo fasuquu la waraabiyo qablo salaati baa la waraabiyey salluu way tukan salaadii shukran liajli shukrin mahadnaq daraaddiis ayay masalaba waxaad leedahay u tukan wasaalu ziyaadata kororsiimana ilaahay bay weydiisan saddexdii maalmood baa la soomay maalintii saddexaad iyadoo la sooman yahay oon maalintii afraadoo la bixi lahaan la gaarin yaa roobkiiba ku dhuftay cirkii daay maalinkii afraad baaqan mahayaane way bixin way tukan salaadii shukri bay u tukan hayaan ilaahayna ziyaaday weydiisan inuu roobka usii badiyo oo raxmadda u taam yeelo ayay weydiisan markaa muxuu yidhi dheh wain tahab tahaya-u hadday diyaar garoobaan dheh tahaya tahaba-u miya tahaba waa saas wain tahaba-u hadday diyaar garoobaan darbadaan oo fasuquu masalaba waxaad leedahay la waraabsho taahubuu ya taahabuu saas weya fain taahabuu hadday diyaar garoobaan oo fasuquu la waraabiyo qabla salaati salaada hortee la waraabiyo salluu way tukan shukran liajli shukrin bay u tukan mahadnaq daraaddiis wasaluu way weydiisanoo aziyaadata bay weydiisan ilaahay waxay weydiisanayaan ziyaado oo ilaahu noo kordhi bay odhan wayudabu waxaa loo suneeyey dhe liahli lkhaldi barwaaqadee dadkeedii an yadcuu inay u baryaan liahli jadbi abaarta eelkeeda inay u baryaan ilaahay yaa la suneeyey khalfa salawaati salaadaha dabadooda adunka haddaan markaa abaarubaydilahayd laakiin gobollo kaloo halkaasay haysaa inaad gobolladaas u ilaah baridaan baa sunnaa oo salaadaha dabadooda aad masalaba u ilaah baridaan waxaa la yidhahdaa hay-adan oo ilaah bariga ah waa dhowr hay-ow oo istisqaha ah mid waxa weeye salaadaha dabadooda isla duceeyo ko waxaa kaloo ayala jirta qunuudka salaada lagu qunuuqdo oo roobkaa lagu ilaah baryo waxaa kaloo yeelan jirtaa middaan hadda aan marayno oo masalan ba inta saddexda maalmood la soomo markaa kabacdi la baxo waxaa iyada lafteeda iska saxiixa ayadoo la soomin in salaada loo baxo intoo dhan waa iska wada saxiix wayudabu waxaa loo suneeyey leehlilkhasbi khasbi leehlilkhasbi barwaaqada dadkeeda an yadcuwa baa loo suneeyey ama an yadcuu inay u baryaan leehliljadbi baa loo suneeyey abaarta dadkeeda inay u baryaan ilaahay khalfa salawaati salaadaha dabadooda ilaahay inay u baryaan yundabu waxaa loo suneeyey liahlilkhasbi barwaaqada ehelkeeda an yadcuu inay u baryaan liahliljadbi abaarta dadkeeda khalfa salawaati salaadaha dabadooda inay ilaahay u baryaan yaa la suneeyey wayudabu waxaa la suneeyey an yashifa dheh inuu fayda baa la suneeyey bacda badanii jidhkiisa qayb ka mida liyusiibahu inuu asiibo awalu madarin roob midka ugu horeeya kaasoo yaqacu dhaca fi sanati sanada roobka daa midka ugu horeeya waa loo baarizi inaad banaanka ugu baxdo oo jidhkaaga u banayso si roobkaasu kuugu dhaco yaa sunaa yundabu waxaa la suneeyey an yashifa inuu inuu faydo bacda badanihi baa la suneeyey jidhkiisa qayb ka mid ah oo muxuu faydayaa liyusiibahu jidhkaas inuu asiibo awalu madarin roob midka ugu horeeya roobka kaa madarkaas oo yaqacu dhaca fi sanati sanada roob dhaca midka ugu horeeya inuu kugu daa daraaddeed inaad jidhka u banayso yaa sunna roob kasta oo yimaadaba inaad u banaysaana waa sunno waa kii nabigu lahaa intuu saa ugu baarisay liannahu xadiisu cahdin birabbihi iijaadkiisa lasoo iijaadiyey xagga ilahi laga soo iijaadiyey midkii ay dhow dhowdahay weeyo yidhi oo mar dhow lasoo iijaadiyey wa yusabixu wa u tasbiixsana liracdi guwicii ama onkodkii waa u tasbiixsan walbarqi walilbarqi hilaaciina waa u tasbiixsan guwaca marka uu yeelo bahalka onkadkaa subxaana man yusabixu racdu bixamdi walmalaaikatu bikifatihi bau odhan markii masala ba hilaacana hilaacana ayana waa u tasbiixsan waxa weliba sifanaysano yidhahdo ayadana subxaana man yuriiku walbarqa khawfa wa damaca sidaa inuu yidhaahda wa yusabixu de waa u tasbiixsan liracdi guwici ama onkadkii iyo walilbarqi hilaaci labadaba waa u tasbiixsan waidaa kasura lmadarde madarku hadduu bato oo wakashiya uu cabsado dararahu dhibkiisa dacaa wuu baryino birafcihi koryeelkiisa roobkaas alla idinka kor yeelo bimaa buu ku baryin waradda soo arooray fi sunnati xadiiska oo tii nebiga u lahaa allahuma xawaalaynaa walaa calaynaa tii buu ku baryahayaadhe markaasuu yidhi waidaa kasura lmadaru roobkii hadduu bato oo wakashiya dararahu dhibkiisa uu ka cabsado dacaa waa ilaaha barya birafcihi bau baryahayaa masalan ba koryeelkiisa ilaahay roobka ka kor yeelo bimaa buu ku baryidhe waradda soo arooray fi sunnati xadiidka ku soo aroorayo allahuma alay allahuma ajcal xawaalayna walaa calayna kiibau masalaba odhan wahiya masalaba ilaa asagaaba ku dhigay ama wahwa midkaas waalidkaahuna allahuma ya allahayow xawaalayna ijcal yeel haadalmadara roobkan xawaalaynaa gaararkayaga walaa calaynaa korkayaga ilaahay oo yeeli sidaasuu odhanaya ilaa aakhirihi ilaa masalaba laga gaadho oo ducadii dheeraydoo allaahuma ajcal masalaba cala duraabi walakaami wa budullahu diya wa manaabiti shajari tii sidaas ahayd baad kusii daba dari ilaahu yeel meelaha daaqa iyo dhirta iyo tologa iyo meelaha masalaba xooluhu aad wax uga daaqahayaan oo annaga naga dulqaad anaa haddana waana dhibahayaay kaasay hadda kitaabuljanaaizi dheh janaaizadii buu u kitaab yahay janaa'izu waa halkii ugu dambaysay salaad salaad midii ugu dambaysay weeyaan wixii hadda ka dambeeya oo janaa'iso ka dambeeya waxaad gelaysaa masalaba kutub kale marka saa daraaddeed kitaabku waa taad ogtaho intii hore oo dhan baabu kadaa baabu kadaa baabu kadaa buu kuu soo waday kitaab buu hadda janaa'iso kaaga cabiray waxa weeye janaa'izadu hay-ad gaa wax gaara inay tahay oo kuwaan kale faracba iska ahaayeen oo kitaabkii hore oo kitaabu salaad bay hoos gelahayeen laakiin tanu ma hoos gelayso waa jinsi gaar ah kutubta qaar meeshaanay ku xusaan qaar waxay ku xusaan faraa'id marka meeshaa dhimashada faraa'ida ayay ku xusaan marka bacdamaa salaaddu ay ugu muhiimsan tahay saasaa salaad loo daba dhigay oo sidaanay musanifiinta u badan yihiin inay salaadda daba dhigaan markee waxyaabihiisa yaa la yidhahdaa salaadaa ugu sii weyn inkastoo midda ay wada wen yihiin qaarna halkaa iyo masalaba waxaad leedahay faraa'id iyo meelahaasuu dhigayoo xagga aaska iyo dhimashada ayuu fiiriyey yundabu dheh waxaa loo suneeyey matniga likulli axadin qof kastaba an yugtira inuu badiyo dikra almawti baa la suneeyey mawtka masalanba xusidiisa inuu badiyo huwa almariidu mariidkiibaa aakadu masalan ba adag tadkiradaas badinteeda mariidka aakid u sii ah yundabu likulli axadin an yusira inuu badiyo dikra almowti mowtka xusidiisa inuu badiyo nabigu waa kii yidhi xadiiska ku yidhi badiya min dikri haadimi ladaad buu yidhi macaanyaalka kii duminayey xusidiisa badiya wuxuu yidhi wax yar laguma xuso ilaa wuu badin wax badan laguma xuso ilaa wuu yaray wax yar laguma xuso waxa weeye camal yar laguma dhex xuso mawdka oo kuma dhex xusuusato tadkiradiisa kuma samaysid ilaa camalkaa wuu ku badin oo camal wuxuu noqonayaa najaxaho khaalisa ilaa qofkaa mawdka digrigiisa xus badinhaya oo bayna caynay mar walbaba dhigahaya camalka uu samaynaya waa camal khaalisa markaa wuu badan camalkaa yar laguma xuso uu yidhi wax badan ilaa wuu yarayn barwaaqo badan iyo carruur badan iyo reer badan iyo xoolo badan adiga oo leh haddaad mawdka xusuustiisa badiso waxaasoo dhan waa kaa yaraanhaya kuuna cunto ima hayaan mar kuu muuqanaya qaliil bay noqon hayaan oo markaas inaad xagga kale u jahaysato keliya bay noqon marka waa taa xadiidka macanihiisu qaliil laguma xuso uu yidhi ilaa wow badan kasre laguma xuso oo wax badan laguma dhexuso ilaa way yaraan waxaas badan marka maxaa tidhahdaa walmariidu maakadu mariidka aakida xusidaas waxaa loo adkeeyey mariidka bay u adag tahay dheh oo markaad xanuunsato inaad masalan ba xuska mawdka badiso waxaa la yidhahdaa qofka waxaa la rabaa dhamaca iyo khoofka rajada iyo khoofku ka janaaxay dayrin waa inay ku yihiin inta aad nooshahay shimbirka labadiisa baal ya-sina ha gelin waxaad leedahay ma'muunna ha iska dhigin oo inaad ilaahay magrigiisa iyo cadaabkiisa aamin ka noqoto labaduba waxaad leedahay waa laba sifo xunxun masalaba inaad ilaahay magrigiisa iyo ciqaabtiisa ka aamin noqoto iyo inaad ka quusatay raxmadiisa labadood midna lama rabo ka janaaxay dayran ha ku ahaadeen laakiin markaad xanuunsato waxaa la rajaxa raja ilaahay inuu kuu naxariisanayo oo ku saamaxayo yaa la rajaxaa markaad xanuunsato saas weeyaan wayastaciidu dhe waa diyaar garoomin ha an yastacida dheh wayudabu waxaa loo suneeyey likulli axadin an yastacida inuu u darbado lahu lilmowti mowtkii bitawbati tawba inuu ugu darbado ayaa la suneeyo ilaahay toobadiisa masale baad mowtka ugu diyaar garowdo wa an yacuuda almariido dheh an yacuuda baa la suneeyey inuu booqdo almariida kii xanuunsanaa qofka xanuunsan inaad soo booqato ayaa sunaa xoogaa waxa weeye muqadamo ahoo dhimashada horteedii oo kuu dhigahayo marka wuxuu ku bilaabayaa qofka markii dhimashada ay timaa xanuunkii hore u kaaga bilaabay oo mariidkii wakaa ku leh dikrulmowtka badi toobad ugu diyaargarow mowdkii markii qofkii dhimanhayay sidii la yeeli lahaa buu kuugu xijin markau naftu ka dhacda sidii loo geli lahaa gedi tartiibta saa kugu wadahaya ilaa ay dhammaato ayuu marba marka ka horraysa yo saa kuugu tartiibin wayan yacuuda baa la suneeyey almariida mariidka inuu booqdo la booqdo baa la suneeyey qofkii inuu soo booqdo mariidkii an yacuuda shaksu qofkii almariida inuu booqdaa la suneeyey walow min rabadin mariidkaasu daafba ha ka aada xaggiis ama bakooraba ha ka ahaato xanuunka qofka haba iska yaraadee inaad booqashaad sunnaa ma ahan inuu qofku markuu sakaraadka iyo keliya la booqanhayo walow min rabadin ba ha ka ahaado maradkaasu bakooradii ama daafkiiba ha ka ahaato wa an yacumma dheh inuu camimaa sunnaa bihaa booqashadaas icaada masalan ciyaadadaas alcaduwa kii cadowgiisa ahaa iyo wasidiiqa kii saaxiibkiisa ahaa qofka aad taqaaniya saaxiibka keliya ha booqan xitaa qofka masalanba cadaawada idinka dhaxayso inaad booqashada sunnaa xuquuqda ay isku leeyihiin addoommadu weeye nebigu markau tirinayey qofku qofka kale xaqa uu ku leeyahay markau xanuunsano inuu booqdaa ka mid ahay soomaa markau dhintana janaasadiisa uu raaco sidaasaa ka mid ahay waaya cumabaa sunnaa inuu ku camimo bihaa masalaba ciyaadadaas alcaduwa kii cadowga ahaa iyo wasidiiqa kii saaxiibka ahaa fa in kaana haddii uu yahay midka xanuunsano dimiya dimi hadduu yahay hee kala siiri fa in iqtarana hadduu la xidhiirsado bihi ay bidimi qaraabatun hadday la xidhiirsato oo dimiga aada qaraabo tihin ow jawaarun baa masalan ba jawaar baa la xiriirsaday oo dimiga daris baa tihin nudibati waxaa la suneeyey ciyaalatuhu baa la suneeyey booqashadiisa yaa la suneeyey masalanba gaalkaas dimiga ee aan xarbiga ahayn haddaad qaraabo tihiin ama aada jawaar tihiin ama masalanba macrif kale oo sidaa sadaaqaho idinka dhexayso booqashadiisaa sunna wa ilaa haddii masalanba aan labadaa midna aysan idinka dhexaynin ubiixad waa la baneeyey iskaga kaa banaanta sunno ma ahan maxbuuba laakiin waa mubaax wa yugrahu waxaa la kaaday idaalatu lqucuudi fadhiga dheerayntiisa cindahu midkaan masalaba waxaad leedahay xanuunsan agtiisa aad ku dheerayso qofka xanuunsan markaad soo booqato ha ku raagin ee inta in yar booqato markaas ka tag hadduusan ahay qofku wuu heshanhaya weeyaan qofku hadduu jecel yahay lajoogaaga waad ku dheeraan hadduusan laakiin lajeega masalaba joogaaga uusan jeclayn oo uusan gaar u danaynaynin ha ku dheeraane booqashada hana ka raagin hana ku ag raagin yugrahu waxaa la kacday idaarat lqucuudi baa la kacday fadhiga dheerayntiisii cindahu madkaas mariidka agtiisa la dheereeyo wa tundabu waxaa la suneeyey ciyaadadii baa la suneeyey tundabu lciyaadatu baa la suneeyey kidban beriberi la sunaysto ilaa liaqaaribihi qaraabadiisa daraaddeed inay booqashadu tahay mooye iyo wanaxwihi wixii la mida oo niman qof ah yanasoo weeshan oo yatabaraku oo tabarubahayo bihi markaas oo fa kullu waktin baa la suneeyey maa lam yanha haddaanu nahyin oo iga taga aanu ka odhanin waxaad tidhahdaa tundabu ciyaanadii baa la suneeyey kidban beriberi ayaan ayaan ayaan ayaan masalan ba aada boogato yaa sunna ah ilaa liaqaaribihi masalan ba inuu yahay mooye aqaaribtiisii inuu yahay mooye oo ninkaan xanuunsan oo qariibkaaga yahay iyo wanaxwim aqaaribta wixii la mida oo miman dab ah yaanasu masalan ba weheshan imaatinka aad u timidba weheshanayaa kan xanuunsanoo inaad iskala joogtow rabaa oo yatabaraku bihi barakaysan shiikhii wanaagsanaabaa tahay saalixii wanaagsanaabaa tahay oo ehlullaahiga ahaa qofkaan aad u timid oo xanuunsan yaa masalanba inaad lasii yaro joogto iska raba oo ku barakaysanaya oo fa kullu waktin baa markaa la suneeyey tundabu qidan baa la suneeyey wa ilaa masalanba kadaa kadaa fa kullu waktin wakti kaste baa la suneeyey maa lam yanha haddaanu nahyin oo iga tag aanu ku odhan qofkaan ama uusan ku odhan mar walba ha ii imaane ayaana yaani imow ama nahyigaas haddou yimaado rajayn fii xayaatihi noloshiisa dacaal lahu wuu u ducay wasarafa waana ka gadoon hay-adaad wax usoo booqan lahayd buu kuu sheegaya qofkaan xanuunkiisu hadduu iska yar yahay oo qof inuu biskoodo aad rajo ka qabto u yahay markaad u timaado waad u daceen allah ku caafiyo ilaahay ha ku caafiyo bis waad iska tegeysaa fain dadica haddii u rajay fii xayaatihi noloshiisa hadduu rajaynhayo dacaa lahu wuu ilaha barye wasarafa waana ka gadoomi shifaad ilaahay u weydiinoo waad isaga tegi wa ilaayo qofkaan shifihiisa rajadiis kuma muuqato oo waa qof aad u arkaysid in qofkaan xanuunkiisu xanuun adagoo dhimasho u egow yahay wa ilaayo shifa haddaanu rajaynaynin raqabahu waa jeclaysiiyaa fi tawbati towbadow jeclaysin iyo warwasiyati dardaarank haddaad arto qofkii inuu wuxuu yahay oo il geeriyaa leeyahay adigoon oran waad dhimanaysaa ilaa iyadoo lafteedaa naxdine oo qofkii ka naxinayse nina barabo midbaa arkeesoo yaasiinka lagu akrinayo weli midibkii qaba toba caawa la yaasiinhayaa buu yidhi anaa inkaan igu dhacan marka waad dhimanaysaa horay ha u odhan laakiin waxaad tidhaahdaa niyahow waad xanuunsan tahay iska toobadkeen ilahay rajaha u hagaaji toobad wanaagsan la imow dardaaran waa layska dardaarmaayo mar kastaba qofki inuu dardaarmaa wanaagsan saasaad yaad jeclaysiinaysaa raqabahu wuxuu jeclaysiinde fi tawbati toobadkeenka iyo wa fi lwasiyati dardaarankii yow jeclaysiin ee wain ra'aahu hadduu ku arko ra'aahu hadduu ku ogaado manzuulan xaalu yahay mid lagu degay bihi admacahu wou rajo gelin fii raxmat illaahi bow damacsiin ilaahay naxariistiisa ayou rajo gelin wawajahahu wuuna jeedinayaa ila alqiblati qiblada intii kaabuuna u jeedin calaa jambihi xaalu ku sugan yahay dhinaciisii alaymani ee midigta ahaa fain tacadara dhinacii midig hadduu cudurtoobana fal aysar buu masalaba waxaad leedahay u jeedin xagga bidixba udhigineh fain tacadara labadiiba hadday suuroobi waayaan fakafaahu jeega jeegaba u dhigin walaqanahu wuu u laqinin oo qawlu laa ilaaha ila allahu ba u laqini laa ilaaha ila allahu ku hadalkeeda ayuu u laqini liyasmacahaa inuu maqashiiyo oo fa yaquulahaa markaa uu ku qawlo asagiina dheh odhan maysid laa ilaaha ila allahu baad odhanaysaa maxamedun rasullahi ku dari maysid meelaha aan la sunaynin ayay ka mid tahay oo aysan madluubka ahayn markee wax dheer bay noqonaysaa siiqo dheer qofkii waa sakaraad laa ilaaha ila allahu maxamedun rasulullahi haddaad tidhahdo siiqadaa dheeraanaysa marka intaa keliya ugu daa xadiidkuna intaas buu saa u sheegay markaa muxuu yidhi wain ra'aahu hadduu ku arko manzuulan xaalow yahay mid lagu degay bihi masalaba bilmariidi mariidkii mid lagu degay hadduu yahay oo nafdhex taagan admacahu wou rajo geliyaa wou damacsiiyaa fii raxmat illaahi bou damacsiina dhamac buu gelinhayaa raxmaddii wuxuu leeyahay ilaahay wuu ku naxariisan ilaahay waa ku saamaxahaya qofkii wanaagsanaayo cibaadada wanaagsanaayo ilaahay maalanba u dadaali jiray baa tahay waxba maalanba ilaahay jariimaha maalanba waa saamax ilaahayo dambigaad gashay waxba ilaahay kaaga qaban mahayo saas u damacgelin fii raxmat illahi bau dhamac gelinaya wa wajaha waana ujaheeya waajahayno ila alqiblati qiblada intikaabu ujahay calaa jambihi layman xaaluu ku sugan yahay dhinaca midigta ah buu udhigin dhinaca midig bau udhigayaayo xagga qiblada ujahaynaya fain tacdara dhinacii midig falaysar bau udhigaya dhinaca bidix fain tacdara aysarkiina haddau suuroobo labada jambiba ninkii masalanba markii hore meelihii dhibaatada uga timid buu ahaa fakafaau jeega jeega udhigin xagga jeegada intaad udhigto yaad madaxa wax ka soo yarogelin oo qiblada ujahay labada cirboodna qiblada ujahaysnaanaya saas weeyaan walaqanahu dheh laqanahu waa u laqinahaya qawla laa ilaaha ila allahu ba u laqini laa ilaaha ila allahu qowlkeeda yo u laqinahaya markaa dhawaatay lagu soo degey liyasmacaha inuu maqloo oo fa yaquulaha markaa uu ku qawlo bilaa ilxaaxin ba u laqinin celcelin la-aanteed walaa an yaqul qul la-aanteed ba u laqinin walaa an yaqul manay masalan ba walaa an yaqul kuma qawlo oo qul kuma qawlo odhan maysid waryaa laa ilaaha ila allahu dheh saa odhan maysid ee adugu waad iska odhanaysaa laa ilaaha ila allahu baad leeda hadduusan odhan haddana waad ku celin laa ilaaha ila allah xoogaa baad u kaadin laa ilaaha ila allah hal mara markuu ku qawlona bis waad joojinaysaa ilaa hadal labaadoo ku qawlo ugu celin maysa ilaa waxaa la rabaa inuu xadiiskii u noqdo qofka hadal ugu dambeeya laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna marka hadal labaad hadduu ka yimaado waad ugu celin laakiin haddaan hadal labaad ka imaan ugu celin maysa hay walaa yaqul masalaba kuma qawlo qul dheh kuma qawlo ma yidhaahdo waryaa dheh odhan maysid fa idaa qaalahaa markuu ku qawlo tawxiidkiina turika waa laga tegin xataa yatakallama intuu ku hadlo bikayriha wax aan tawxiidkii ahayn ilaa uu kaga hadlo waad ka aamusi marka uu hadal ka dambeeye yidhaahdo ayaad ugu celin wa an yakuuna dheh inuu yahay baa la suneeyey almulaqinu midka u laqinhaya hayra mutahimin mid la tuhmaysanaya keyrkii inuu yahay biirsin dhaxal lagu tuhmaysan iyo wa bicadaawatin col lagu tuhmaysan qofkaan wax ku laqinhaya horta waa inuusan ahayn qof aada is leedahay dhimashadaaduu jecel yahay oo inuu ku dhexluu rabaa qof cadaawad idinka dhexaysay oo ku farxaaya geeridaadana waa inuusan ahayn haddii labadaa midkooduu yahay hadde qofkii ma yeelaayo laqinkiisi yeeli maayo soo ma arkeysid a inta miyirkii ku jiro laqinkii yeeli maayo haddii laakiin masalan adiga aabbaha uusan dhinaca waxba kaaga tuhmayn ama hooyada adigoo dhex lahaya inaad u laqintaa waxba dhib kuma jiro laakiin markii hore wiilow necab yahay oo ilaahu aabbe xoolahaan dhex leeya iga dil yidhaahda haddau ahaan jiray maya kaas u laqini mahayo haddii cadaawadeeda ka dhexaysana u laqini mahayo saas weya qofku markuu qofka cadowgiisa arko haddii naftu xitaa ka dhacayso wuu is adadkayso ma waa kii lahaa waxaa la yidhi mucaawiye markii naftu ka baxaysay sakaraadka asagoo ah baa waxaa booqasho u soo olaya xasan sayid cali hadi waa labadii nin oo siyaasadda isaga horjeeday ahaayeen marka mucaawiya loo sheego waxa la yidhi xasan baa kugu soo socda sayid cali wuxuu yidhi ukaadiye inta suga dhah khamiiskii dagaalka ii geliya taajkii ii xira darbiga seeftii iyo wixii iyo dhan halkaas dhartaa ii soo saara darbiga igu leexiya buu yidhi iyo iga arkin inaan maaragtay ciirsanahay saas wey marka qofka qofka cadowgiisa xasan markuu arkay inuu nafsi yahay ee waxaan is adkaynay ka tahay ayuu yidhi idaa asharadka almaraaya ayaabaha fa alfa alfa cazimatin laa tanfacu mar hadday geerida ilkaha kugu qabato yidhi kun kun is adkayn waxba ku tari mayso markaasna waa u jawaabo wuxuu yidhi watajalludi lishaami tuuriihumo wainii la rayba dahri la atadacdacu waa kii yidhi kuwa acdaadaydaa baan adaygayga tusinhayaa buu yidhi waktigu si kasta u i ciidiyana u ciidi mahayo anigu inta nafta igu jirto waa waa dagaalamaya marka waa saasoo qofka qofka cadowgiisa ah ma jecla inuu dhimasho iyo ducfi iyo maaragtay ilgeeriyaad iyo inuu ku arko ma jecla qofka mulaqinka o markaa hayra mutahimin waa inaanu ahayn buu ku yidhi mid lagu tuhsan yahay kayrkiis biirsin irsin mid lagu tuhsan yahay kayrki waa inuu yahay an yakuuna almulaqinu hayra mutahimin waa inuu yahay mid lagu tuhsan yahay kayrkiis biirsin oo qof dhaxal meesha u taagan waa inaanu ahayn walaa cadaawatin cadaawad mid lagu tuhsan yahay masalan banaa waa inaanu ahayn dheh fa idaa maata markuu dhinta dhe nudiba waxaa la suneeyey liarfaqi maxaarimihi dadka maxaarimtiisaa qofka ugu dhimrinta badan taqmiiduhu baa loo suneeyey indhalaabistiisa naftii markay ka baxdo ilaa kayfiyadii loo samayn lahaa wuu ku soo sheegay dhinacaad u dhigi lahayd talqiintii marka intii usoo samaysay naftii ka baxday dadka maxaarimtiisaa qofka ugu jecel inuu indhaha u laalaabo oo xibnaha usoo laalaabo yaa wanaagsan yunda fa idaa maata markau dhinto nudiba waxaa loo suneeyey liarfaqi maxaarimihi waxaa loo suneeyey maxaarimtiisa qofka ugu naxariista badan tadmiiduhu baa loo suneeyey indhowlaabistiisa waxaa nabigu xadiiska wuxuu yidhi marka naftu baxdo basarkaa raaco yidhi qofka indhaha taagmaayaan arkay maydka saa indha u taagmaan nafta bixideeday raaceen baa la yidhahdaa yo raaca sida xadiisku sheegay marka inaad ka soo laabto indhihii si aan madarkiisa u fool xumaan oo indhuhu saa aysan ugu taagnaan inaad indhaha saa isugu soo dhejiso sidaasaa wanaagsan marka naftu ay baxdo oy xaraaradda cusub tahay yaa meelaha la laablaabaa laamahayaan ama haddii mar hore naftu ka baxday oo kala togdogmo meelna ku laami mayso marka xilliga naftu ka baxday ciribtiisaa la rabaa in waxaan la sameeyo tagmiiduhu baa la suneeyey indhowlaabistiisa wa shadu lixyeyhi baa la suneeyey qarkiisa matalan baa isku dhejintiisii afkayow kala taagine saanaad u xiraysaa maraasaan ugu xir sidausan afka u kala taagin sida dad badan aad ku arkaysid wa shadu lixyeyhi baa la suneeyey garlafoodkiisa xiristiisii baa la suneeyey iyo wa talyiinu mafaasilihi xibnihiisa dabcinteeda meel kasta oo xibnaha ah si aanu saa ugu togtogmin saa inaad usoo yaro laabto oo xibnuhu matalba aad u laalaabto sidaasaa sunnaa talyiinu mafaasilihi dheh xibnihiisa jiljilcinteeda ama dabdabcinteeda ama laalaabistiisa yaa la suneeyey wa nascu siyaabihi baa la suneeyey maryihiisii kasiridiisii maryihii uu ku xanuunsanaa tagayur bay haddiiba samaynayaan iyo uriyo markaasaad ka siibaysaa naftu ka baxdo wa nascu siyaabihi baa la suneeyey maryihii masalba uu ku xanuunsanaa kasiridiisii uma yustaru masalba yustaru waa la asturi bihawbin baa lagu astir maro khafiifin oo fudud maro fudud oo aan huurinaynin oo tagayur aan samaynaynin ee shafaafa oo hawadu ka soo galayso baad giddigiisaa ugu asturaysaa yustaru waa la asturin ba yidhi masalanba bihawbin baa lagu asturayaa khafiifin oo fudud wa yujcalu waa la yeeli calaa badni calooshiisana sayun shayun baa la yeelayaa shay saqiilun oo culus wa yubaadiru waa loo degdegin yubaadaru waa loo degdegin ama wa yubaadiru wuu degdegahayaa arfaqulmaxaarimkii ilaa qadaai dayihba u degdegi yujcalu waa la yeelin calaa badni calooshiisa shay-un baa la yeelayaa saqiilun oo culus wax culus yaa caloosha laga saarin oo saa loogu riixayaa maxaa la diidahayaa inuu fuuro sidaa dhacdo markii qofka naftu ka dhacdo inuu fuuro marka shay culus oo calooshiisii sidaa u celiya ayaad caloosha ka saaraysaa hay shaygaasu wax isdira muujinaya waynausan ahayn haddaa intaad sheega u tuurto bir weyn caloosha ka saarto isdiray muujinaysaa isagoo dhinac dhinac u yaalla ayaad shay yaraha culus oo saqiila yaad caloosha u gelinaysaa oo saas u gelinaysaa calooshiisa si maaragtay aa caloosha usoo furin shayun saqiilun baa la yeelahayaa masalada badnigiisane wa yubaadiru wuu degdegahayaa arfaqulmaxaarimkii ilaa qadaa'i daynihiba u degdegi markaba dayntiisa inaad bixiso naftu ka dhacdo hadday kuu suuroobaysa baad u degdegaysaa iyo waow amase maahane ibraayihi beriyeelistiisii minhu masalaba waxaad leedahay daynta xaggiisi laga beriyeelo dayntii inaad ka beriyeesho ayaad masalaba qofkii ama lacagti sii ama ha beriyeelo wa ilaa tanfiidi wasiyatiiba u degdegi dardaarankiisii fulintiisiiba u degdegahayaayo markiiba dardaarankii ou dardaarmay yaad kala fudin wa tahjiizihi dheh qababaalintiisiiba u degdegahayaa aaskiisii laakiin tahjiizkaa waxoo dhan ka horreeya marka xoolaha waxa weeye hadday xooluhu wada kaasinayaan xoolo badan buu leeyahay oo dayntiina lagu bixin karo wasiyadiina laga fulin asagiina laga aasin waa fadaaka dayntii bixi wasiyadii fuli asagii aas haddii kale aaskaa loogu hormarinhaya xoolaha qofka koow aaskaa xaq u leh markii aasku dhammaado dayntii markii dayntu dhammaato wasiyadii wixii soo hara irsigii saasay u kala horraynhaya matrigaad ku gaari doontaa haddii aan la yidhahdo markii aan gaarno meesha faraa'ida wa tanfiidu wasiyatiiba u degdegayaa dardaarankiisii kala geyntiisii oo dadka u dardaarmay ou siisiiyo iyo wa tahjiizihii aaskiisii qababaalintiisii aaskii oo xurfadii qod ee maydrigii maydh kafantii raadi ee masalaba gaadiidkii lagu qaadi lahaa soo diyaari wixii masalaba diyaar garayntii aaska waxaas oo dhan oo laysku geeyey baa tahjiiz la yidhaahdaa ya tajhiizihi tajhiizihi wa tajhiizihi masalaba diyaar garayntiisii ama waxaad leedahay qababaalintiisii ama aasidiisii wixii aad tidhaahda wayo u degdegi fa idaa maata markau dhinto fa idaa maata dheh haddii au dhinto faj'atan haddii au dhinto kado turika waa laga tegi liyutayaqana in la yaqiiniyo mawtahu masalaba dhimashadiisii mawtuhu in la yaqiiniyo daraaddeed ayaa looga tegin dheh fa idaa maata maydkii haddii ou dhinto faj'atan kada haddau dhinto qofkaan ma xanuunsanayn waa dadkan hadda wadnahay ay istaagaan turika waa laga tegi markiiba la aasi mahayo haddii qofku si deg dega u dhinto in markiiba aas loola booda lama ogola wakti baa lagu sinhayaa qofkaas inuu masalan basuuxdin tahay inay dhimashadii oo nafti saa ku tagtay tahay waa in la hubiyaa haddaan qofka horey u xanuunsanaan jirin fa idaa maata haddau dhinto fajatan haddau udhinta kado oo qofkii hal mar ahaa nafti kaw ka tiri turika waa laga tegey liyutayaqana in la yaqiiniyo oo la hubiyo daraaddeed mawtuhu dhimashadiisa in la hubiyo daraaddeed ayaa loo yaro kaadib markaa mahau yidhi waguslhu dheh maydhigiisii iyo wa takfinuu kafantiisii iyo wasalaatu salaado calayhi korkiisa lagu tukada iyo wa xamluhu maydka xambaaristiisii wa dafnu aasidiisu furuudu kifaayatin iska kaafi faradkeed weeye intaanoo dhan waa furuudu kifaayo oo dadka markii qaar u qubo inta kale dembigii waa ka dhici haddaan dadkii ciduna u qubinna waa wada dembaabin marka salaada lagu tukado xamliga dafniga waxaad masalaba kafanta mayriga la mayrhayo intooda waa wada fardukifaayo markii dadka qayb u qunto qaybtii kale waa ka dhicin reerkoodiibaa aasahayay waxaaya ma aha qofkii ogaaday oo dhan baa dembaabay ama waxaaba tidhahdaa qofkii dayacay meel agtaadaha qofku ku dhintay haddaad baxsin lahayd waad ogaan lahayd dembiga waxbaad ku leeday markaasuu muxuu yidhi wa gusluhu maydhigiisa maydkii iyo wa tafiinuhu kafantiisii oo kafanta la geliyo wa salaatu salaadoo caleyh korkiisa lagu tukado wa xamluhu xambaaristiisa loo xambaaro masalaba aaska godka meeshiisii iyo wa dafnuhu aasidiisu furuudu kifaayatin iska kaafi faradkeed weeyo dadka marka qayb u qunto qaybtii kale dembigii waa ka dhic haddaan ciduna uqudinna dadkao dhan masalaba waa wada dambaabahaya marka intooda ayagoo tafsiila ayay noo imaanhayaan oo mid walbaba mayrigu waxa uu yahay kafantu waxay tahay salaadu sida ay tahay xamliga masalanba dafniga sida loo aasay mid walba tafsiilkiisu gadaal buu ku imaan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam